الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أخوتي في العقيدة waxaan isku dayaynaa inaynu weli fii suurati yuusuf nu dandin xowlaha in shaa allah qisatu yuusuf waan leenahay runtii waa qiso cibar aada u tiro badani ku jiraan walidalik baa imaamu ibn alqayim raxmat ullaahi calayh waxa uu tilmaamayaa cibarka iyo fawaa'idda ku jirtaa buu leeyahay sheekhu maa yaziidu cala alalfi faa'ida buu odhanaya kun faa'iida in ka badan baa ku jirta haddii ilaahayna wakhtii siiya buu lahaa raxmatullaahi calayh waxaan isku dayayaa inuu musanaf gaara u qoro ama kitaab gaara laakiin maynan arag wax kitaab oo masalada ku saabsan u qoray ayan kaanat suuraddani waa suurad runtii aada u cajo badan leh cibaraadu tiro badan inay ku jiraan idan darsuna haalis baynu caawa ka odhan doonnaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala oo ku saabsan yuusufa wa sijni ama nebiyullaahi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo xabsigii qur-aanka oo dhan markaynu eegno kelimadda sajana iyo mushtaqaadkeeda iyo waxa laga googooyo o dhan waxa ka soo baxa waxay ku soo aroortay toban goor qur-aanka sagaal ka mida suuratu yuusuf bay ku soo aroortay hal mar bay suuratu shucaraa laajcalanaka min almasjuuniin markuu goodinayey fircawn ayay kaga soo aroortay sagaalka kaleba waxay ku soo aroortay fii suurati yuusuf idan qisada yuusuf ee sijniga ku saabsan ama xabsiga ku saabsani waa qiso runtii suuradda tani ay keli la tahay ama si gaar ay uga warramayso waxaynu isweydiin karnaa oo u baahan inaynu in yar isdul taagno nebiyullaahi yuusuf maxay tahy sababta loo xidhay hal kaana mujrima dembiile ma aha markii la xidhayay maxay ahayd tuhmada lagu soo oogay ma sugantay tuhmadaasi mise may sugmin ugu horayn waxaynu garan karnaa in ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamayo tuhmada yuusuf lagu soo eedeeyey inay ahayd been abuur ay islaani been abuuratay oo ay samaysatay imra'atu alcasiis waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamayaa markii ay nebi yuusufun guraysay ee uu diiday ee ka soo cararay ee albaabka laysla soo gaadhay ee odaygeedii meesha lagula kulmay inay markaa tuhmo bilowday diyaarba u ahayd oo ay leedahay qaalat maa jazaau man araada biahlika suu'a ila an yusjan aw cadaabun aliim ma ayuu xal kale ba leeyahay bay leedahay ama maxaa ciqaab uu yeelanayaa qofka reerkaagii xumo la doonay in la xidho iyo in cadaab kulul la mariyo mooyaane waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamayaa inay si cadba ugu goodiday oo marka iyadiiyo haweenkii kale iswaraysteene meesha laysugu yimi ee nebi yuusuf lasoo bandhigay ee markaasi haweenkii ay gacmaha isgoogooyeen waa sii lahayd qaalat fadalikunna aladii lumtunnanii fiih walaqad raawatuhu can nafsihi faاstacsam walain lam yafcal ma aamuruhu layusjananna walayakuunan min aلsaakhiriin waxay ku goodiinaysoo ay lahayd waxa aan leeyahay haddii aanu aqbalin waa la xidhi doonaa oo nebi yuusuf maxbuus buu noqon doonaa waxaanu ka mid noqon doonaa kuwa la liido ee la xaqiro ee xabsiga lagu tuura aan sharafiyo waxba toona loo dhowrin idan tuhmada nebi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi lagu soo eedeeyey waa tuhmo beena qur-aanku wuxuu kaloo ugu horrayn inoo sugayaa tuhmadaas inaan waxba ka jirin walidaalik baa culimmadu waxay yidhaahdaan cid kasta oo qisadaa xidhiidh la lahayd markhaatay furtay ah inaanu yuusuf wax dembiyo gelin cid kasta oo qisadan xidhiidh la lahayd ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kow dembi marka la soo oogo ugu horrayn qofkaa la weydiiyaa inuu muqir yahay inuu qirsan yahay dembiga in qiraaluu jiro iyo inaanu jirin nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi qaala hiya raawadatnii can nafsi iyadaa isoo raadcadsatay haweentani buu nebi yuusuf leeyahay dembigan ma qiranin mana gelinin waxa uu tilmaamaya inay gabadha tan iyadu dembiga kan iyo waxaan oo dhan ay samaysay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya markhaatiyadii yuusuf agagaarkiisa joogoo dhamme inay u markhaati fureen inuu beri yahay wa shahida shaahidun min ahliha in kaana qamiisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa min alkaadibiin yacnii nin markhaati ahaa ayaa wuxuu sheegayaa haddii qamiiskiisu xagga hore uu ka dilaacsan yahayna inayadu run sheegayso isaguna uu been sheegayo cagsiga hadday tahayna inuu isagu run sheegayo iyaduna been ay sheegayso waxaa qur-aanku uu sugayaa markaasi in ay sidii isaga runta ahayd ee iyada beeninaysa iyuu qur-aanku tilmaamaya waana kaa ilaahay ku tilmaamaya falamaa ra'aa qamiisahu qudda min dubur qaala inahu min kaydikun ina kaydakuna cadiim casiizu misr wuxuu markhaati furay isna uu qiray markii uu arkay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala in qamiiskiisu uu ka dilaacsan yahay xagga dambe wuxuu go'aamiye oo yidhi innahu min kaydikunna haweenow waa khiyaamooyinkiinni aad taqaaneen arrinkani khiyaamadiinnuna aad bay weyntay dabeetana wuxuu soo jeediyey go'aan ah yuusuf acrid can haada iyadana wuxuu ku yidhi wastakfirii lidembiki innaki kunti min alkhaati'iin yuusuf oo adna iskaga jeeso arrintan waxbaha ka soo qaadina iska dhaaf iyadana waxaa lagu yidhi inaad toobadkeen oo ilaahay u noqo kuwa gafay baad ka mid tahay waxa uu qur-aanku tilmaamayaa imra'atu alcasiis nafteedu walaqad raawatuhu can nafsihi fastacsan bay lahay markay haweenka kala wada hadlayeen anaa raadiceeyey oo doonay bay tidhi wiilka kan isna waa i diiday oo waa iga fogaaday bay leedahay iyana markhaatigaa way furaysaa waxaa kaloo markhaati furaya baynu leenahay alle subxaana wa tacaala ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahy kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin oo ay culimmadu yidhaahdaan aayadda tani saddex goor bay markhaati furaysaa kow ilaahay wuxuu leeyahy linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa xumaha iyo alfaxshaa iyo zina waa ka fogeynay ba alla tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo la tilmaamay innahu min cibaadina cibaad raxmaanna ilahay muxuu ku sifeeyey wa cibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaluu salaama ilaa iyo laga soo gaadho maxay walaa yaznuun ilahay wuxuu ku sifeeyey min sifaatihim inay ka mid tahay maxay walaa yaznuun waxaa kaloo ilaahay ku sheegay min cibaadina almukhlasiin inuu yahay mar hadduu addoomaha alla doortay ka mid yahayna shaydaan baa hore u sheegay laguyanahum ajmaciin ilaa cibaadak minhum almukhlasiin shayddaanna hore uu sheegay inaan addoomaha alla doortay subxaana wa tacaala inaanu ambin karaynin oo ficlo dadan ku ridi karaynin idan ilaahay subxaana wa tacaala saddex jeer buu markhaati furay bay leeyiin inaanu yuusuf dembi geysan ibliis waa markhaati furaa la leeyahy shaahidkii waa markhaati furay haweentii hunguraysay iyada lafteedii waa markhaati furtay haweenkii kale qulna xaasha lilaahi maa calimna calayhi min suu haweenkii kale markii la weydiinayay dambe waa markhaati fureen odaygii meesha ka telinayey waa markhaati furay nebiyullaahi yuusuf aayaadka qur-aankii waxay caddaynayaan inuu beri yahay oo wax dembiya uu galay inaanay jirin laakiin muxuu noqday xukumkii yuusuf lagu xukumay ama xaysiyaati alxukum waxay yidhaahdaan maxaa la deliishaday markii yuusuf la xidhayey ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala uma badaa lahum min bacdi maa ra'w اlaayaat layasjununnahu xataa xiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala uma badaa lahum waxa u muuqday casiizu misra iyo haweenkiisii ama ciddii la talinaysay iyo xaashiyadaas oo dhan min bacdi maa ra'w alaayaat baa ilahay yidhi markay arkeen kadib aayaadkii tirada badnaa ee beri ka yeelayay nebi yuusuf ee sheegaya wax dembiya inaanu gelin intay u muuqatay gadaasheed waxay haddana arkeen waa maxkamad la caddeeyey inuu yuusuf beri yahay wax dembiyana inaanu geysanin inaanu isagu qiranin inaan markhaati lahaynin markhaatiyadii joogo dhamme inay caddaynayaan yuusuf inaan waxba samaynin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddana ilaahay wuxuu leeyahay nimankii waxay xukumeen ninkii casiizu misr ee meesha haystee wuxuu xukumay baa ilaahay yidhi layasjununnahu xataa xiin inuu xidho oo nebi yuusuf la xidho xataa xiin ilaa muddo in la xidho maxaa loo xidhayaa ma dembuu gala maya isagoo aan dembi gelin baa la xidhayaa waa min caadati tugaat waa qaabka lagu yaqaano dadka aan xujo haysanin waa wuxuu ku goodinayay fircawn markii nebi muuse u yimi ee uu fircawn ku yihi qaala fircawnu wamaa rabu alcaalamiin qaala rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahuma in kuntum muuqiniin fircawn wuxuu ku yidhi nebi muuse war rabbigan aad sheegaysaa waa kuma waa maxay rabulcaalamiinkan kale aad sheegaysaa ma cidaan aniga ahayn ayaan rabbiya wuxuu ku jawaabay nebi muuse rabu asamaawaati walard wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin war ilaaha cirka iyo dhulka iyo waxa udhexeeyaba abuuray weeyaan buu yidhi haddaad tiin kuwa yaqiininaya fircawn wuxuu yidhi qaala liman xawlahu alaa tastamicuun kuwii agagaarkiisa joogay wuxuu yidhi war bal muuse waxaanu ku hadlaya miyadaan maqlaynin nebi muuse haddana u jawaabay iyagoo istihzaagaa wado wuxuu ku yidhi qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin waa idinka rabbigiin iyo aabbayaashiinii horeba allihii abuuray subxaana wa tacaala fircawn jeesjeeskii ma kama dhammaanine wuxuu yidhi qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun waaba waalan yahay buu yidhi kan laydin soo diray rasuulkan laydin soo diray caqligaa wax uga dhiman yihin nebi muuse caqligaa wax uga dhiman yihin kama jawaabine mas'aladiisii buu sii caddeeyey weliyo wuxuu leeyahy qaala rabu lmashriqi waalmagribi wamaa baynahumaa in kuntum tacqiluun fircawn xujo markuu waayey wuxuu tegey goobtii tahdiidkaee macruufka ahayd ah qaala lain ittakhadta ilaahan hayri laajacalannaka min almasjuuniin war ilaahaan aniga ahayn haddaad yeelata buu yidhi waxaan kaa yeelayaa kuwa maxbuuska ah maxaabiista ayaan kugu darayaa oo xabsiga ayaan kugu dirayaa casiizu misr ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markay aayaadku u muuqdeen kadib ee yuusuf inuu beri yahay uu arkay ayuu wuxuu leeyahay waa xidhaynaa xataa xiin waxaynu odhan karnaa taariikhda qur-aanku waa awal detention laga warramo detentionka soo ma taqaaniin qof inaan maxkamad la taagin dembi aanu ku caddaanin waxba aanu galabsanin laakiin la yidhaahdo ha la xidho intii muddo ah la xidho wa tuqaati alcaalami alyowm maanta dunidana xoogga yaalla saasunbuu ku hanjabayaa guwantaneema iyo waxaa maqlaysaanoo dhammi waa umma aktar min sanatain ama in ka badan xidhan oo aan cidna kaysku soo oogin maxkamada la soo taagin waa la yusjananahu xataa xiin intii muddo ka ah waa inay xidhnaadaan maxaa yuusuf lagu eedeeyey iyadoo adiladu ay caddaynayso inuu beri yahay oo wax dembiya aanu gelin waxaan leenahay waxaa meesha yaalla wuxuu yahay xaysiyaati lxukmigu waa sida tan oo in layska xidho nebiyullaahi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo muddo la xidho iyadoo aan wax daliila loo haynin su-aasha kale isweydiinta le waxay tahay waxaa dhici karta ninka mujrimka ah ama qofka tuhmo lagu soo oogo inaanu markaa tuhmadan lagu soo oogay tani aanay ku caddayn laakiin sijilligiisa taariikhdiisa haddii dib loogu noqdo in la yidhaahdo qof dembiile ahaan jiray weeyaan oo qofka kani taariikhdiisa horaa lagu hayaa inuu ahaan jiray mujrim ama inuu dembiye geysan jiray yuusuf sijilligiisii hore muxuu sheegayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu leeya walamaa balaga ashuddah aataynaahu xukman wa cilma wakadalika najzi lmuxsiniin inuu muxsin ahaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sugaya waxa kaloo u sugayaan labadii wiil ee xabsiga la galay nabi'na bita'wiilihi inaa naraaka min almuxsiniin bay leeyihin nooga waran tafsiirka ru'yadayada waxaan ku aragnaa inaad ka mid tahay maxay min almuxsiniin waxaa kaloo mar kale ilaahay sugayaa wakadalika makanna liyusufa fi lardi yatabawa'u minha xaysu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin baa ilaahay yidhi bale walaalihiisii godka ku riday waxay sugayaan qaaluu yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadana makaanah inaa naraaka min almuxsiniin sijilliga yuusuf ee taariikhigaahi wuxuu sheegayaa inuu ka mid yahay maxay min almuxsiniin dadkii samaha samayn jiray qof muxsinah oo aan xaashidiisu ay caddahay oo aan lagu haynin wax dembiya inuu yahay ayay sugaysaa laakiin cuquubatu sijn waa cuquubo awalba muqarara sii ahayd waayo gabadha tani marka horeba wuxuu ilahayd hadduu waxaan raba yeeli waayo waxaan ka dhigi doonaa bay tidhi kuwa maxaabiista ah ee weliba saakhiriinta ee la xaqiray ayaan ku dari doonaabay ku ayay marka horeba goodigeedu ahaa ama tahdiidkeedu ahaa isaguna waa kii marka horeba go'aansaday ee lahaa rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh mowqifkay qaateen duulkii nebi yuusuf xukumayey waxa weeyaan muddo aan xidhno nebi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahi wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa mowqifku qaatay inuu yahay inuu haabit ku noqdo mabda'i uu rumaysan yahay inuu haabit ku noqdo inaanu ka dhaqdhaqaaqin haba yaraatee caqiidadiisa inaanu ka dhaqdhaqaaqin suluugiisa iyo dhaqankiisa in marka ay noqoto inuu xaaraam ku dhaco oo zine uu galo iyo inuu xabsi galo iyadoo weliba ay meesha ka muuqato dawaaci likraah oo cidda goodinaysa ay tahay cid isaga mulkida oo hanata oo xabsigi karta oo caynkan ay jirto inuu haddana ka door bido inuu xabsi galo qisada waxay inoo tilmaamaysaa ugu horeyn kow mowqifka duqaadda way inoo tilmaamaysaa oo taaqiyadu inaanu xaq eegin ama qofku inuu dembiile yahay inaanu dembiile ahayn inaan la eegin ee inay tahay iyaga misaajkooda wixii uu doono iyo siday u arkaan sumcadoodu inay ku hagaagayso halkuu ninka boqorka ahi ka odhan lahaa haweentiisana waad akhlaaq xuntee ninkan ka hadh ama aqalu maa yumkin halkuu kala fogayn lahaa oo markuu arkay koowaadba xaadisadani inay dhacday oo gabadhan iyo wiilkan rabshaday dhex martay oo maradii ay ka dildillaacisay wuxuu go-aan ku gaadhayba waxay ahayd acrad yuusufow acrad can haada buu go-aankiisu ahaa iyadana wuxuu ku yidhi wastakfirii lidambiki innaki kunti min alkhaai'iin xataa muu qaadanin mowqif ah inuu kala kaxeeyo oo u labadan qof meel kala dejiyo laakiin ishaacadii markay suuqa gashay ee warkii tiro batay ee ay haweenka yidhaahdeen imra'atu alcaziizi turaawidu fataha qad shaqafahaa xubba inna lanara yacni markii warkii faafay ayay waxay qaateen go-aan ah ceebtooda in lagu asturo wariqa almaxruuqa fi siyaasa waxay dhahdaan in la helo warqad la gubo in la helo si dembigan loo qariyo yuusuf oo la og yahay inuu beri yahay wax dembiya inaanu geysanin ayaa waxaa laga dhigay inuu noqdo isagu maxay kabashka la gowracayo ama wanka loo qalayo ceebtan in lagu asturo idan duqaati alcaalam mar kasta oo ay fashilaan fii siyaasaatihim fii iqtisaadiyaatihim fii mushkilaatihim mar kastoo ay xallili waayaan waxaa la ysku dayaa cid kastoo canaan cid kaloo canaanta la saara in loo helo oo kabashil fidaa noqda kii laysku furanayay noqda yuusuf wuxuu ka yahay qadiyadatan iyadoo kullul adilla ay sugayso inuu beri yahay daliil oo dhammi uu sugayo inaanu waxba gelin iyaga laftoodu ay rumaysan yihiin inaanu waxba gelin oo ay qirayaan taa ilaan ilaahay wuxuu leeyay uma badaa lahum baa la yidhi ay dahar waa ma aha mas'alo xataa istintaajkeedu wax badan uga baahan yahay ilahay wuxuu ku tilmaamay uma badaa lahum waa u caddaatay qadiyadatan inaanu yuusuf waxba geysan maca kulli dalik waxaa la qaatay go-aanka ah in yuusuf la qariyo oo xabsi lagu rido oo tahdiidkaas iyo ciqaabtaa in lagu sameeyo waxay yidhahdaan waxaa jira bini aadamka alqatli aladabi waxay yidhahdaan ama waa la dilaa qofka oo si dhabaa loo dilaa ama qatli aladabi ayaa lagu sameeya yacni sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo muuqaalkiisa iyo dadnimadiisa iyo mowqifkiisaa la dilaa oo waxaa laga dhigaa yacnii inuu qof dhintay la mid yahay walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyadoo dhan hanjabaadda tani lagu wada hayay ambiyada ilaahay soo diray iyadoo rusul ay yihiin nebiye ay yihiin la garan karo in ilaahay doortay oo basharka dunida ku nool inta ay alla eegay subxaana wa tacaala uu iyaga ka dhex doortay istifaa doorasha ay jirto ayay haddana waxay ugu hanjabayeen qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka yaa shucayb waaladiina aamanuu macak waxay tilmaamayeen adiga iyo inta kula socotaba waxaanu ka saaraynaa magaalada min qaryatina aw latacuuduna fii millatina bale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim ku kastoo gaaloobay rasuulka wuxuu ku yidhi baa la yidhi lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikanna aldaalimiin aayaad badan oo qur'aan ah asbaabta xataa qur-aanku wuxuu tilmaamaya nebiyada qaarkood oo la yidhi waa laydin bixinaya asbaabtuna ay tahay asbaab hayri macquul ah luut ilaahay qur-aanku wuxuu ku tilmaamaya famaa kaana jawaabu qowmihi ila an qaaluu akhrijuu aala luutin min qaryatikum malcilla inahum unaasun yatataharuun baa ilahay yidhi bay leeyihi nebiyullaahi luut ha laga saaro waddanka ha la masaafuriyo exile ha loo diro masaafuriska waxaynuu naqaano muxuu dembiye geystay ilaahay wuxuu leeyay waxay ku andacoonayaanoo leeyihin innahum unaasun yatataharuun waa dad raba inay nadiif ahaadaan nadaafaddu cinda almujrimiin waa dembi gabadha zaaniyaddii waxay jeceshay dadkao dham inuu wada zaaniyiin noqdo ma jecla kuwa cafiifaada had iyo goor inay ag joogaan tuuggu wuxuu iska jeceliyay dadkao dhamme ceebta inuu la wada qofka ceebooba wuxuu jeceliyey albalwa beledu hadday caam noqoto yacni qofku uu degaa laakiin hadday keligaa ku haysato waxaad mooddaa in aad si gaara u muuqanayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa mujtamac dhan oo cid eedaynaya oo eedda la soo jeedinaya ay tahay innahum unaasun yatataharuun waa dad nadaafad qaatay ama isdahiraya ama samaqaata ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya idan inay noqoto cillada dadka muslixiinta ama khayrka wada lagu cileeya taa ambiyada lagu cilaynayey inuu goodigu noqdo kaa loo goodinayo inuu noqdo xad la gaadhsiiyo alqatli iladabi in lagu sameeyo xataa haddaan jidh ahaan loo dilin in la isku dayo in sharaftidiisa iyo cirdigiisa iyo wixiisa oo dhan la burburiyo oo lagala dhigo mujrimiinta qutaacu turuqa inta la qabqabto la yidhaho waa dad khatare meel gaara lagu guro sidoodoo kale in meel gaara lagu gurayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala in badanoo qur-aan ka mida ku tilmaamaya waxaa qur-aanku tilmaamaya nebiyullaahi muusa markuu la hadlayay fircoon inuu ku tilmaamayo majnuun bale waxaa kaaga filan nabiyullaahi moxamed ilaahay muxuu leeyahy yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay lahaayeen war kan qur-aanka le waa laygu soo dejiyo kan qur-aanku ku soo degayo bay dhahay adigu waad waalan tahay ma waad waalan tahay yar bay ahayd maya waxay ahayd waad waalan tahay inta iclaam la ballaadhiyey laga sii daayey mujtamacaadka laga dhaadhiciyey inuu ninkani waalan yahy inuu waalan yahy in laga dhaadhiciyey maxaa kuugu daliila xadiidkii saxiixu muslim damaad saxaabigii la odhan jiray ee usdi u dhashay saxaabi yemaniya buu ahaa dabeetana ninkani wuxuu leeya wuu iska yimi magaalada makuu yimi warkii baa lagu akhriyey nin waalanoo khatara magaalada jooga baa la yidhi wuxu dhiman yihin ninkanina wuxuu ahaan jiray dadkii wax tuftufi jiray ee dadka waasha inta loo keeno jibanka iyo wax saari jiray jibanka dee ummadaha dunida ku nooloo dhami way saaraan horta maaha dadku barba u haysta u nin muslimiintuna ay saarto qor ummadahoo dhammi waa saaraan laakiin qolana ariiqo sharciyay ku saartaa qolana xaaraan kale kusii saartaa un iyo shirkiyaad kale damaad wuxuu ka mid ahaa dadkii wax akhriyi jiray ee riixdaas waxay yidhahdaan dabayshaa dadka kaga tufi jiray jibanka ayaa waxaa wax ka saari jiray wuxuu leeyahy warkii markii layga dhaadhiciyey baa waxaan sidhi war adigii wax tufi jiray ee miskiinkan haddaad caawin karto aad caawiside bal ninkan raadi laleeyahy wuu waalan yahay makuu soo galay dabeetana nebiguu raadiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiguu u yimi wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin wax tufa adigana waxaa lai sheegay inay ku haysato waalidaasi inay ku haysato dee aan kugu tufa buu ku yidhi intuu nebi maxamed u yimi salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigu ma xanaaqin ma boodin waxba kale kuma odhan iftitaaxiyaadka macruufka ee khudbat alxaaji buu akhriyay ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciin kuwaasuu ku akhriyay nebigu salawaatu ullahi markuu akhriyey ayuu dhegaystay ilaa shahaadu akhriyey nebigu dabeetana wuu dhegaystay acidha calaya buu yidhi bal iigu celi warkan aad akhriyayso nebigu wuu igu celiyey haddana wuxuu ku yidhi acidha calaya iigu celi wuu ugu celiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saddex jeer markii loogu celiyey ayuu wuxuu yidhi warkan aad akhrinaysaa dee nin waalan buu isagu sugayey in nin waalan ila hadlo oo dee hadal isdhaaf iyo wuxun ka soo baxaan dabeetana wuxuu ku leeyahy warkan aad ii sheegaysaa ma aha war gabaya ah war kaahin war falalow mid jindardaray warkii maaha buu leeyahy yacni kanaad akhriyaysa nin waalanoo jindardaray warkii maaha bale ee shucarada iyo kahanada iyo waxay akhriyi jireen maaha wuu ku islaamay yacni waxaan uga jeedaa yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuuntu may ahayn uun yacni midh iyo laba iyo qof wuxuu yidhi ee waxay ahayd wax publication loo sameeyey oo la faafiyey oo caalamka laga dhaadhiciyey oo aad ka garanayso dadku inuu ka cabsin jiray xataa qaarkood inay nebigaba u yimaadaan tufayl ibnu camar ibnu camar idawsi saxaabigii la odhan jiray isna yemaniga ahaa waa kay tilmaamayaan rawaayaadka xasanka ay tilmaamayaan isna nin madaxa buu ahaa oo yeman qabiilka maamula qabaa'ilka yeman qabiil ka mida madaxu ah dabeetana isagoo ma ka imanayey baa warkiisna loo sheegay waxaa la yidhi nin saaxir roolaa baa meeshan jooga hadduu afka kula soo gaadho khalaas waad sixramaysaa waxbaa kuu dhinmaya oo arrinkiisu waa nin khatara sidaa daraaddeed waxaanu kaaga digaynaa ninkaa inaad warkiisa dhegaysan sidii laygu waday buu leeyahy hadalkii iyo dacayaadku say shaa'icu ahaayeen waxaan sidhi buu yidhi warkaa haddaad gaadho armaa wixiisa ku soo gaadhaan cud ba anigoo labada dhegoodba ku furaystaan ma ka soo galay buu yidhi labada dhegoodba wuu soo furaystay soo isaga ilaaliya ninka laleeyahay magaaladuu dhex joogaayo wax sheegaya qiyaas adigu qof bini aadama oo magaalo soo gelaya oo ilaa xad rumaysan inaanu magaalada geli karin isagoo dhegihiisu caadi ay yihiin waayo cid sixiroolo khatara baa magaalada joogtaa sidaa ogeed wuxuu isku dayay inuu labada dhegoodba ka furaysto oo isagoo aan dhagaa waxba ka maqlaynin inuu yimaado magaalada maka saxaabigiisana wuxuu leeyay makaan soo galay anigoo labada dhagood furaystay nabigoo tukanaya baan agami kacbada agteeda ilaahay waa diiday buu yidhi inaan maqli waayo qur-aankiisiibaa waxay kaga soo dulduuleen buu yidhi u akhrinayay dabeetana waxaan sidhi buu yidhi wararta heedhe nin weynoo gabayaabuu ahaa oday qabiilla wuu ahaa bale waxaa la yidhahdaa dowlad yar bay toodu ahaydoo maamul leh idan nin wax maamula buu ahaa rajul mutaaca war nin madaxa oo gabiya oo caqlile baa tahaye maxaa dhagaa kuu fureeyey baan sidhi buu yidhi war ninkan dhegayso hadduu wuxuu sheegaa wanaag tahayna waad xaq iyo waxa xun iyo waxasan waad kala garanaysa carruurmatida dhagaa iska bixi baan idhi buu yidhi oo bal dhegayso markuu salaaddiisii dhammaystuu gurigii qabtay buu yidhi waan ka daba tegey waanu imo waxaan ku yidhi buu yidhi niyo warkaasaa layga kaa sheegay magaalada sidii laygu warramayey waxa lay gaarsiiyey inaan labada dhagood furaysto sida daraaddeed iminkana waxaan go'aansaday inaan iska saaro furtatan oo ku dhegaysto ee bal ii warran ii sheeg waxa aada hayso nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi islaamnimadu u soo bandhigay wuu islaamay wuxuu ku yidhi markaa war nin tolkii aqbalaan baan ahaa waan noqonayaaye dadkaygibaa bal u yeedhayaa wuu noqday hooyadii aabihii meelahaasaa islaamay reerkii kale waa ku dhaga adkaadeen muddo akhiiran waa dambe ayuu isagoo toddobaatan min qowmihi wata yimi idan dacaayaadkan ambiyaadka lagu hayay waxay ahayd alqatli iladabi in qofka lagu sameeyo in la dilo oo laga soo qaado xataa luga soomaaliya maanta abnaai saxwa maxaa la yidhahdaa waxay yidhahdaan waa mintid waa marakudheg way madax martay diintu kuwa diintu madax martay kuwa mintidka kuwa marakudhega miyaa maqasheen mabda kaloo marakudheg leh ma maqasheen weligiin dimuqraadiyadda marakudhega ah ama mintidka ah ama xag jirta ama luqa soomaaliyaba xataa tacaabirta laynaga baray ay yacni noqonayaan tiro aad u tiro badan leh alcaalam alyowm luqaati alcaalam alyowm jooga waa nafsi shaakila waa layusjananahu xataa xiin in la xidho ilaa iyo muddo amase alqatli aladabi in la dilo oo loo dilo isagoo nool laga dhigo nin waalan oo mara kudhega ama qof aan caqli badaniba ku jirin ama qof yacni brain wash lagu sameeyey caqligiisa la maydhay oo aan si fiican wax u fahmaynin walidaalika mujtamacaadka in laga tanfiiriyo laga fogeeyo dadku si ay uga yaaci karaan ilaahay baa subxaanah wa tacaala qur-aanka markaa inoogu tilmaamaya waxani waxay weligood soo wadeen inay ahayd waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yakhrujuuk ilahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii laga tashanayay inay kan ahayd in la dilo in la saaro nebi nuux bay lahaayeen lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin haddaad ka joogsan weydo waxaanaad sheegayso kuwa dhagaxa lagu dilaabaad ka mid noqon doontaa baa la tilmaamaya subxaana wa tacaala bale ilaahay cumuuman ambiyado dhan buu wuxuu tilmaamayaa kadabat qablahum qowmu nuuxin walaxzaab min bacdihim wahamat kullu ummatin birasuulihim liya'khuduuh baa ilahay yidhi ummad waliba waxay ku hamiday nebigeeda inay qabato oo tunto oo si gaara u bedisho marka warkan soo tuubno soo duuduubno waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya sijnigan yuusuf iyo xabsiga kani inuu ahaa xabsi gardarro aan wax haba yaraatee markhaatiyo wadan wax dembiyo wadan wax tuhmaa wadan haddana in la go'aansaday in muddo ah in xabsiga lagu hayo waxay isweydiinta le markaa mowqifkii yuusuf muxuu yihi mowqifka yuusuf oo akaynuu socno yuusuf qisadiisan suuradda ku soo aroortay tirada badan leh koo waxyaabahay caanka ku tahay waxaa ka mid ah inuu yuusuf haabit fii mowqifihi yahay mabda'iisa inaanu marnaba ka tegin inuu zino ka doorbiday inuu xabsi galo qadiyadda labaadee meesha aadka uga muuqata waxa weeyaa nebiyullaahi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa alle subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayaa inuu mabda'iisa daacadu ahaa oo ah masalada laga rabo abnaa'i saxwa ama ahludacwa ama dadka diintan xambaaraya kow yuusuf waxa qur-aanku sheegayaa inaanu jaanis dhaafin dacwo ah ilaa yaynuu sameeyey yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qowlkiisa daacu ku ahaa oo ficilkiisa iyo camalkiisana daacibu ku ahaa mawaaqiftuu istaagay waxay ahayd mawaaqif qudwa ay ku sugan tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamayo dacwadii nebi yuusuf oo dhan qur-aanku suuradda tan markuu ka warramayo mas'alo qulu ka warramaya mu'minu aali fircawn inta uu qisada kale meesha yar ku sheegay mooyaane qisada yuusuf oo dhame halkan bay ku taallaa fi hadihi suura maca daalik dacwadiisii iyo qoomamkii wuxuu kala kulmoo dhan ilaahay kama warramin ilaa iyo meel qura mooyaane meeshuna waa meel cibro leh waa meel layna dareensiinayo yuusuf jaaniska uu helay niman baa u yimi waxay weydiisteen markaa waa riyoodeen waa maxaabiistii la joogtay oo riyootay inuu riyada u fasiro xabsiga intuu ku jiray su-aashii la weydiiyey yuusuf intaanu ka jawaabin wuxuu ku talagalay mabda'iisa inuu faafiyo waa mawduuc tilmaamaya qofka daaciga ahi furso inaanu helin yar intay doontaba ha leekaatee ilaaya in loo baahanya inuu ka faa'iideeyo waa mawduuc sheegaya inta aynu dayacnay inagu diinteennii nebiyullaahi yuusuf isagoo xabsi ku jira oo su-aal la weydiiyey ayuu wuxuu isku dayey su-aashaa intaanu ka jawaabin inuu jaanis haysto uu diintiisa ku faafin kara iyo mabaadi'da iyo wuxuu rumaysan yahi inana waxaa laga yaabaa inagu afar iyo labaatan saacadood haysanna idinkoo kinya jooga ma dhul iska furan jooga idinkoo jooga dhul gaala busati ay ku nool yihiin masaakiin oo diinta aqbali lahaa cidiba inaanay afka u kala qaadin dacwaddeena inay ku kooban tahay uun deris la dhigo iyo tulaabu cilmi deriskan dhigata wa intaha alamru inta ku koobnaado iyadoo aan arkayna in futuuxaadka islaamigii maanta ay badan lahaayeen haddii dibnihiinu ay dhaqdhaqaaqayaan mujarad hadday shaqaynayaan uma baahna falsafad kale iyo cilmi kale nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi dadka markay islaamayaan muxuu odhan jiray quluu laa ilaha illa llah tuflixuu war laa ilaha illa allah dhe waa liibaanaysaan laa ilaha illa allah dhena waa wada garanaysaan waxay ahayd haddaynu dacwadan xambaarayno oo mujtamacaadkan aynu la joogno laa ilaha illa allah leenahay maalin kasta waxaan rumaysanay nin kastoo inaga midi hal qofoo muslima inuu soo kordhin kari lahaa waxaa laga yaabaa caawa inay kun qof ku dhegaysanaysaan haddaa aroorta dhaqaaqdaan sawaaxiliga waa garanaysaan afaf kaloo badan baa garanaysaan haddaa isku daydaan inuu qof waliba qof keena aroorta in leeg baa islaamka kusoo kordhin kartaan idan haddaynu xisaabinno waxaan rumaysanay in keiyo muddo yar aa ku furan lahaydeen idinkuo aan wax kala samaynin mujarad in ay ilaahay dadka ugu yeedhaan subxaana wa tacaala nebi yuusuf qisadiisu markaa waxay noo tilmaamaysaa jaanisa aynu helay nimankan inay wada hadli karaan su-aal la weydiiyey su-aashii ayuu ka jawaabay laakiin muxuu kaga jawaabay kow wuxuu tacriifiyey naftiisa qofku hadduu nakiro iyo cidi waxba kama dhegaysato waxaan la garanayn haddaad tay meel aan lagaaba garanayn haddaad tagto walidaalika in badan waxaa laga yaabaa dhallinyaro dadka ahi nin dhallinyari intuu istaago inuu xaq sheego laakiin dadku ay ka hoos qaadi waayaan waayo sheekhnimaan loo rumaysnayn hadduu sheekh yahay waxaa u badan lahayd in warkiisa la dhegaysto laakiin mansilatu shaykhu khayadaan lagu ictiraafin haddaad ku wadoo waddo waxay u badan tahay inaan wax badan kaa dhegaysanin idan nebi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu marka hore caddeeyey kuu yahay dabeetana wuxuu ugu jawaabay laa yaatiikumaa طacaamin tursaqaani ilaa naba'tukuma bita'wiilihi qabla an yaatiyakuma dalikumaa mima callamanii rabbi inii taraktu milata qowmin laa yu'minuuna biاllah wahum biاlaakhirati hum kaafiruun waاtabactu milata aabaa'i ibraahiima waisxaaqa wayacquub ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون انتني وتعريس بنفسي يوسف حليه هيكو راشن دين ما يماضه إلا إيوه intaanu idiin iman baan idiin sheegaya wax kastoo idiin imanaya kaasina waxa weeyaan buu leeyahay cilmiga alla i baray subxaana wa tacaala cilmi alla i baray oo dheeraado aan sida weeyaan buu leeyahay wuxuu kaloo u sheegay inuu tolkii diintay haysteen iyo waxaasoo dhan uu ka tegey oo isagu diin kale u haysto inuu haysto nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub aabbayaashiisaasi diintay ay haysteen inuu haysto oo ah inaan ilaahay cidna lagu lamaanayn subxaana wa tacaala ilaahay keligii la caabudo waana nicmo iyo dheeraad alla bixiya buu leeyahy oo ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala dadka inta badanise arrintaasi kama mahad celiyaan buu leeyahy mowqifu markuu sharxay nebi yuusuf ayuu iyaga la hadlay muxuu kula hadlay yaa saaxibaya sijni buu leeyahy ducaddu in badan waxaa laga yaabaa inaad xaq sheegto laakiin aada u sheegto qaabaad dadka inaad xujada ku ogto xujo ku oga waxaa ka horeeya inaad qaaba u tidhaahdid inaad qofkan naarta ka soo saartid oo aada janno qabadsiisid qofkan wuu holcamaya jidka naareed buu ku socdaa inaad marka hore u naxdid waayo ilaahayba wuxuu leeyahy nebi moxamed wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin dadka inaad cadaabka ku sii cadaadiso oo sii firdhiso ilaa intuu naarta gunteeda degayo maaha lakin waxa weyaan haddaad ka soo qaban karto nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu lahaa anna guntigaan idin hayaa oo naartaan idinka xejinaya idinna way ga baxbaxsanaysaan buu nebigu lahaayoo naartaa ku sii yaacaysaan sida xaydha guratada buu nebigu tilmaamayey ama dabka marka la shido balamaalista iyo bahladan ku daata sideedaa idinna naarta isugu guraysaan buu lahaa nebigu anna guntigaan idin haya waxaa loo baahnaa dadka inaad guntiga qabatid laakiin aad ku sii riixdid aad kubadda yaro hordhigtid si uu sii gaalooba aad xaggaa uga sii tuurtid ma aha waxay hayd inaad dadkan guntiga qabatid oo ka soo xejisid naarta oo qaab kasta walidaalik ayaa mawqifu dacwa iyo mawqifu ljihaad waa kala nooc markaad meel dacwo taagan tahay waxaad u taagan tahay inaad dadkan ilaahay bartid subxaana wa tacaala ilaahay iyo dadka inaad isku xidhid waxaad u taagantahay dadkan inaad naar ka ilaalisid waxaad u taagantahay inaad dadkan ariiqa janno u tilmaamtid idan waxaad u taagantahay inaad raa'id noqoto waaraa'idu laa yakdibu ahlah inaad noqoto sahan baa tahay ummaddan u sahan tegey oo ugu sahan tegay ariiqii xaq aha inuu soo helay markaa siday kaaga qaadan lahay inaad ugu dhigto inay qaataan diinta tan oo soo galaan walidaalika ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qur-aanka inoo tilmaamaya xataa markuu nebi muuse la hadlayey maxay fircawn oo nin gaalnimadiisu ay macruuf tahay faqula lahu qawlan layina baa layidhi meeshu meel dagaal markan maaha waa meel wax isu sheeg walidalik ba waxaa layidhi qowl layina ku dheh qowl layina ku dheh maaha xaqa dhaaf man rabukumaa markuu leeyahay waa kuwan sheegaya rabbigu cidu yahay xaqa lagama weecanayo laakiin waa usluubkaa laga hadlaya usluub aad qofkan dareensiinaysa inaad ka naxayso usluub aad dareensiinayso qofka kan inaad rabto inuu janno galo oo uu naar ka badbaado sidaa ogeed nabiyullaahi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya kow inuu mowqifkiisii sheegay iyo isagu wuxuu aaminsan yahay cidduu yahay cidduu ka tirsan iyo meeshuu ka yimi wahaluma jara walidalika bay culammadu yidhahdaan haddii tacriifkan aad sheegaysa aanu ka ahayn khuyalaa iyo istus iyo riyaa iyo sumcaanu ka ahayn ay kaa tahay min baabi nasiixa dadka kani kelmadaadu gasho xataa bay yidhahdaan baasmarkaa kuma jiro nebi yuusuf yaa saaxibayi sijni buu ku bilaabay muxuu rabaa inuu kuwan qalbigooda soo jiito waar asxaabtaydii saaxiibadaydii xabsiga buu leeyahy bale nebi yuusuf qisada waxaynuga socono waxaa ka mid a usluubku uula dhaqmay kuwii xidhay nebi yuusuf waa la xidhay waxaa lagu xidhay dulmi bidca siniin buu xabsiga iskaga jiray mudduu ku jiray waan cidi ugu imanin kuwii beenta ka sameeyey ee xidhay ee xabsiga ku riday ayaa isaga aqoontiisii haddana u baahday dabeetana nin bay u soo direen ay leeyihin riyooyin noo fasir muu odhan waar baxa gaala ee gaaladu dhashay nimankii soo xidhay ee meesha igu riday soo maydan ahayn nebi yuusuf ma odhanin isagoo dulmanoo isagoo halkan ku jira ayuu haddana wuxuu isku dayey inuu dadka u axsaan sameeyo u ka jawaabo maxay waxay ku badbaadi lahaayeen riyadoodii buu fasiraya wuxuu leeyahy toddoba sannadood waa barwaaqaysan doontaan toddoba ka dambeeyo abaaraa idinsoo mari doonaa toddobadaa hore aad barwaaqaysateen wixii aad goosataan u daaya sumbuladeeda iyo waxeeda iyada ku jira kaydiya qaabkaasi u kaydsada toddobada dambe isticmaala weliba sanad kale ayuu ugu sii daray oo ilaahay u waxyooday oo khayr kale lasii heli doono caam ka sii dambeeya kaasi oo barwaaqo ah idan mowqifka yuusuf waa maxay istraatiijiyada yuusuf waxay ku salaysantay intuu basharkan badbaadiyo diin ahaan inuu badbaadiyo markay u baahdaan inuu wax siiyo waayo ma joogo mowqif ah yacnii inuu dadka siduu u badbaadin lahaa buu ka fakerayay nebi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu qoladan u yeedhayay yaa saaxibaya sijnigu ugu yeedhay waar asxaabta idiin sijnigow bale waxaad ka garan kartaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu waraaqaha dirayey wuxuu ugu diray xataa alqaabtii nimankii madaxda ahaa ninna mu odhanin magaciisa qura uguma yeedhin ilaa cadiimi fors ayuu ugu qoray waraaquhu dirayay ilaa cadiimi kada fulaankii madaxda meesha ka ahaa sida culamaai taariikh ay soo arooriyaan waxaan leenahay meesha waxa yaalla yuusuf sijniga intuu ku jiray laba hal baan ka aragnaa iyagoo iyagu xidhay inuu isagu isku dayo inuu axsaan sameeyo maca daalik sacaaligtii baahnayd ee maxaabiista ee iskala xidhnayd kuwanna ka usratii inuu u maamulo oo u wado addaaciya labiibkaahi waxa weeyaan daacigu waa murabbi murabbiguna lama xifaltamo ama lama ficiltamo dadku rabo inuu tarbiyeeyo haddaad markii lagu yidhahdaba tidhahdo tit for tit kii ku soo naqdiyaba haddaad tidhahdo adna madaxa ka tun ceebtiisaba maan dadka u sheega muxuu sheegi haddaad tunto uun waa laga yaabaa inaad hadalka kaga guulaysato laakiin qofka soo heli maysid si aad ku soo heli lahayd baa laakiin jirta qofka murabbiga ahi waxaa laga yaabaa waxa aad samaynaysaa isagoo isku wax qura ah inuu kala macno sameeyo mithaal basiitaan ku siinaya adigoo suuqa maraya berigaad yarayd ninkii ku karbaashe ku dhangadeeyey aabbahaana waxaa laga yaabaa intaasoo goor inuu ku dhangadeeyey kii ciilkiisii weli wuu ku hayaa berigaad yarayd dhangadaa kugu dhuftay waayo waxaad rumaysan tahay mowqif cadaaya inay ahayd markuu ku garaacayay ama aabbahaa dhangadihiisii waxaad ku ilowday xanaankii badnaayee kuu samaynayay wuxuunbaad ka rumaysantahay laxajeclow kaa qabay uun inay ahayd inuu islahaa uun wiilkaagu ha badbaado ama xumaha ha ka joogsado walidaalik waa laba dhangadood labaduba waa kugu dhaceen ta aabbahaaba inay xanuunkulayd baa laga yaabaa laakiin waxaa ta aabbaha u ilowday waxa weeyaan waxaad ka rumaysnayd baa ka gedisnaa cidda kale waxaad ka rumaysnayd qofka aad waxu sheegaysaa markuu kaa rumaysay inaad wax tarayso markuu kaa rumaysay inaad wax siinayso marka aad wax siiso waxay noqonaysaa inuu aad kuugu soo joogso kelmaddaaduna inay geli karto laakiin marka ay tahay hadal jafaafuu ku jira iyo qallafsani uun markaaad ku tidhaahdo oo aad tidhahda anigu xujadii ku ooge maxaa igaga jira isagoo ama ha qaato ama ha iskaga tago ma tihid daacigii ama murabbigii ummaddu ay u baahnayd nebi yuusuf warkiisan wuxuu rabaa in la aqbalo si loo aqbalo filxabsi isagoo ku jiro waxaanoo muqadama a sameeyey kow inuu isagu istacriifiyo inuu sheego mabda iyo waxa uu rumaysan yahay inuu iyaga inuu ka naxayo uu tilmaamo o yidhaha yaa saaxiibayi sijir war labadaydii saaxiiba xabsigow kadib buu u tilmaamay haddana a arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxid alqahaar am illaah alwaaxid alqahaar war bal caqliga isticmaala buu leeyo mar rabbiyo badan qofku inay mabaadi'diisu mutafariq noqoto tiro badnaato oo uu ilaahyo badan caabudo baa wanaagsan mise waxa wanaagsan allaha subxaana wa tacaala kownkaba iska leh ee waaxidka ee qahaarkaa in ilaaha la caabudo markaasuu wuxuu bilaabay inuu naqdin ku sameeyo maa tacbuduuna min duuni illahi ilaa asmaaan samaytumuuha antum waxaa caabudaysaan buu yidhi isku wada dar waa magacyo ay idinku bixiseen musamayaat weeyaan waxaana caabudaan buu leeyahy waa goor laysla raasukhay oo ay noqotay in wax layska fahmi karo ayuu wuxuu leeyahy waxaa caabudaan waa asmaa ama musamayaat weeyaan aan ilaahay subxaana wa tacaala wax daliila ku soo dejin in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika addiinu alqayim walakina aktara annaasi laa yaclamuun yaa saaxibaya sijni ama axadukuma nebi yuusuf intaanu iyaga su-aashoodii ka jawaabin ayuu qaradkiisi isagu gaadhay fursaddii weli wuu haystaa waayo iyagu jawaabtii bay weli sugayaan intay jawaabta sugayeen ayuu waxaanu sharaxa bixiyey mowqifkiisii u sharxay xaguu uga bilaabay wuxuu uga bilaabay min alcaqiida mowduuc alcaqiida inuu dadkan caqiidadooda saxo aliimaanu billaahi subxaana wa tacaala wa bilyowmi alaakhir taa haddaad ku guulaysato inaad si fiican u sixi karto waxa ka dambeeyaa biyo lacba ka fudud yani bini aadamku muftaax buu leeyahy fure furuu hadduu rogmo qacqac inaad marka dambe ka sii siisaa waa wax iska fudud laakiin roganka hore inaad hesho meesha uu kuugu rogmayo ayaan fududayn walidaalik caqiidadu inuu qofku ilaahay subxaana inuu qofku ariiqii saxaa helo nebi yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ka bilaabay markaas inuu caqiido sharxo wuxuu ka bilaabay inuu dadkan ilaahay ku xidho subxaana wa tacaala wuxuu ka bilaabay inuu saxo muctaqadkooda baatilkaa haystaa wuxuu ka bilaabay arrimahan oo dhamme waxay fudaydinayeen markaas inay ariiqa caadiga ama ariiqa saxa inay mari karaan sidaa awgeed bini aadamka xanuunka dhabta ee ku dhaca xanuunka rasmiga ee bini aadamka ku dhaca waa alkufru billaah aw ashirku billaah subxaana wa tacaala xanuun ka dambeeyaa ma jiro wax allaaliya waxa ka dambeeya waa acraad waa astaamihii ka dhashay yacni dadku markay caqiidadu faasido ayaa mucaamalaadku xumaadaa xukumku xumaadaa cibaadadu xumaataa kani xumaadaa waxaan oo dhami xumaadaan hadday iyadu hagaagtana waxay u badan tahay waxaan kaloo dhan in la sixi karo inay suubanaan karaan walidaalika haddaad qur-aanka u fiirsato nebiyadii alla soo diroo dhami rasuul waliba wuxuu ka bilaabayaa maxay mowduuc alcaqiida dabeetana rasuul waliba wuxuu la nooliyey bulshadiisa dhibtii haysatay mid masaa'ilka baaca mushtarka iyo dhaqaalaha iyo tijaarada ka warraba sida nebiyullaahi shucayb mid akhlaaqiyaadka ka warrama iyo dhaqan xumada akhlaaqiyaad xumada ay samaynayeen sida nebiyullaahi luut mid ka warrama dulmiga iyo qadaayaadka siyaasiga sida nebiyullaahi muusa yacni ambiyadu nin waliba mujtamaciisa dhibtii haysatay wuxuu u gudbay markuu mowduuc alcaqiida saxay can ariiqi alcaqiida baana waxaan lagu sixi karaa nebi yuusuf salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu bilaabay markaasi inuu u tilmaamo wixii uu uga baahnaa dadkan inuu sheego halkaa markuu soo gaadhay kadib ayuu ka jawaabay su-aashoodii markaasuu yidhi yaa saaxibaya sijin ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu markaasuu wuxuu sharxay war labadiinnan riyadaa ku soo riyooteen buu yidhi midkiin ninkii madaxda ahaa ayuu khamradii iyo wixii u samsamayn doonaayoo waa baxaya ninkaasuu u shaqayn doonaa khamradiisu siin doonaa ka kalena buu yidhi waa la dili doonaa wuxuu u tilmaamay markaa riyadooda tafsiirkii ay lahayd waxay leenahay markaa mas'alada ah qisatu yuusuf dhowrka shay aynu ka fahmi karaynaa ama nooga muuqda haddaan soo koobo waa kow daacigu inuu ogaado inuu ku daydo ambiyadii iyo ariiqii dadkii wanaagsanaa mareen oo ah adigoo aan waxba samayn inaad xidhmi karto lagu dili karo lagu xidhi karo lagu fogayn karo lagu ceebayn karo mushkilad badanna inaanay hayn adiga in lagaaga baahan yahy innahu man yattaqi wayasbir idan waad guulaysanaysaa haadihi hiya alwaaxida inaad ku talagelin inta dadkao dhamme kuu soo ururaan oo faantahalka lagu dhigayo biyo in lagu yidhaha kaalay dadka muxaadaree oo aad magac iyo maamuus adigoo wato meel soo fadhiisato dabeetana intaad waxoogaa hadasho biyo iyo casho fiican lagu siiyo aad tidhaha wallahi dacwaddii si fiican bay u socotaa inaad ku tala gasho inaad bes beesho oo wax walba weydo oo adoo xabsi ku jira hadda xabsigaba dad baa jooga uun dad adigu daaci tahay xabsigaba qaarun baa la keeni doonaa qaar baa jooga idan mihnadaadu inay tahay mid weel walba taalla haddaad hesho cid ku dhegaysanaysa u sheeg haddaad cid badan weydo maxaabiis waayimaysid xataa idan addaaciya inuu ku talagalo shaqadiisu inay tahay mar walba meesha aad joogto inaad daaci ka noqoto aaniyan inaad ku tala gasho furaska inaanad dayicin waxaynu wada raadacaynaynaa dowladnimo islaama iyo ummadda islaamku goormay sharaf yeelanaysaa waxay sharaf yeelanaysaa markuu nin waloo innaga inaga midi shaqadiisa ka soo baxo afrika waxaan isleeyahy in yar baynu kaga soo hoyan lahayn qoladeennan madmadooba soomaalida qura hadii lagu qaybiyo dadka kaleba laga yimaado innagoo qura haddii laynagu qaybiyo afrika oo la yidhahdo war diinta soo sheega afrika waxaan isleeyahay haddaynu ducaadnahay in yar baynu kaga soo hoyan lahayn laakiin furaskaynan ka faa'iidaynin jaaniskaynu haysanaynan ka faa'iidaynin qisatu yuusuf iyo sijnigan waxaan kaloo ka faa'iidaynaa daacigu inuu dadka ka koreeyo oo uu arko inuu murabbi u yahay oo xataa kuwan xagxaganaya inaanu isagu la xagxaganin kuwan dhibaya xataa hadduu axsaan u samayn karo inuu axsaan uga sameeyo walidaalika bay waxay dhahdaan cidda ku xagxagata waxa ugu fiicane lagaga argoostaa waa inaad u samafasho idfac bilatii hiya axsan maxaa lagu tilmaamay ninkii dhibtu idin dhex taallay maxaa noqonaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim dadka inaan ka argoosanno ma rabne waxaan rabnaa inaan quluubtooda helno ma rabna inay naarta kusii fogaadaane waxaan rabnaa inaan guntiga ka soo qabanno naarta inaan dadka uga naxno oo ka soo celinaa baan rabnaa ma rabna inaan kusii cadaadinno waxaan rabnaa in dadka loo samafalo sidaa uu nebi yuusuf isagoo xabsi ku jira ugu samafalayey kii soo xidhayna uu ugu fasirayey riyadiisa kii la xidhnaana uu ugu fasirayey riyadiisa labadaba uu ugu fasirayey nebi yuusuf qisadiisa xabsigu waxay kaloo tilmaamaysaa inuu isku dayey inuu difaaco naftiisa uu ka difaaco tuhamkii la saaray oo markii la yidhi xabsiga ka soo bax wuxuu yidhi maxay kastoo xadiidkii bukhaari nebigu uu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma sugeene dabadaan sii tegi laha laakiin nebi yuusuf wuxuu tilmaamayaa isagu markii la yidhi soo bax boqorka la kulankiisiiyo waxaasi wax weyn lamay ahayne wuxuu tilmaamay maxay maa baalu niswa allatii qaطacna aydiyahunna haweenkii gacmahooda googooye ka warrama yacnii cirdigiisa iyo sharaftidiisa uga muhiimsanayd wax walba qofka muslimkaee daacigii markaa mawaqifu tuhma wuu ka dheeraada waan iska ilaalinaya wuxuu isku dayayaa inuu difaaco si mujtamacu ay wax uga dhagaysan karaan ee wakhtigii salaadkii gaadhay laakiin waxaan kusoo koobaya qisatu yuusuf waxaan leenahay muddo haddii la daraaseeyo ma dhammaanayso laakiin qadiyatu sijni waxaan usoo qaatay caawa inaan tilmaamo caalamku maanta sida dadku uu cabanayo dhibta ka jirta iyo waxaan ka jiraa inay yihiin wax weligoodba hore u soo jiri jiro aan cusbayn iyadoo sidaasiya uun inay ducaaddu ahaayeen kuwo diin sheega oo dadka qalbigooda hanta oo kii xidhay uu u doorto inuu ama wasiiru noqdo ama ra-iisul wasaare u noqdo ama wasiiru maaliye u noqdo nebi yuusuf kii xidhay xabsiga ku riday ayuu qalbigiisa bedelay idan calaamat nadawi raxmatullaahi calayh ayaa wuxuu odhan jiray abnaa'i saxwa waxay ku dadaalaan buu yidhi inay asxaabi aliimaan xagga sare geeyaan oo yacni dad iimaanle in madax laga dhigo laakiin waxaad mooddaa buu yidhi in la hilmaamo in iimaanka laftiisa la qaado kursiga la geeyaba kuwan joogaba in iimaanka la gaadhsiiyo oo iyaga laftooda de in caqaa'idda loo sheego iyaga laftooda la islaamiyo fii taarikhi lislaamna labaduba waa dhaceen iimaan la qaado kuwa madaxdaa loo sheegay oo dowladda dhimisaan ku islaamtay iyo dad muslimiin oo xagga sare tegay labaduba ay ku dhaceen waxaan kusoo koobayaa markaasi wakhtigii salaaday gaadhay ilaahi subxaana wa tacaala inaan ka cabsanno mas-uuliyata dacwana inaynu qaadno xasuusnaano inuu nebi moxamed leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh balliquu canii walow aaya waar dadka iga gaadhsiiya cilmi badan hadda lama tilmaamin iyo kutub tiro badan leh walow aaya buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iga gaadhsiiya dadka aayadna wuxuu intaa raaciyey xadiثu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar yacni inaad waxaanu nebigu sheeginna aanad ka sheegin wixii aad ka garanaysay kaa soo gaadhay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaasi inaad dadka kale aad gaadhsiiso saaxadu way idiin bannaan tahay waa iska ciil qabtaane midhaha haysataana iska gurta wallahu aclam bil bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay kheyra ka siiyo sheekhaas muxaadarada inoo jeediyey haddanna wakhti gaaban ayaan dhowr su-aalood weydiinaynaa insha allahu tacala su-aalo badan baad soo qorteen su-aalaha intooda badan waa qaar hooy culimada loo weydiiyo oad iska soo celcelinaysaan ma aqaano doontaad ka leedihiin taayiga ka waran iyo furaha dukaamada ka waran iyo khamrada iyo dhiigga iyo mantaga iyo manijaasba iyo waayahan waxaasaa shaqo laga dhigtay marka culimada aad baad u weydiiseen waana laga jawaabay wadkac waxaad ka fahanteen qaata wax cusub oo idinka qarsoon hadduu jirana weydiiya laakiin soo celcelintu ma aqaano qiildoon iyo waxay tahay macno weyn ma kordhinayso su-aasha ugu horeysa xidhiir bay la leedahay muxaadarada sheekh uu jeediyey wuxuu leeyahay aayadda qur-aanka waa laba su-aalood isku mawduuca wey walaqad hamat bihi wahama biha muxuu yahay macnaheedu nin labaad wuxuu ku daray burhaanka la tusay nebi yuusuf muxuu ahaa muddadii uu xidhnaase intee bay la ekayd wabilahi towfiiq
qur-aanku uu sheegayo mufasiriintu laba siyood bay u fasiraan kow iyadu waa hami hamu ficila ama hami ay hunguri u hayay mufasiriintu markay ka yuusuf nebiyullaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka warramayaan nebiyullaahi yuusuf waxay ku tilmaamaan inuu khaatira ahaa sida ibnulqayim iyo ragga la midka ay tilmaamayaan oo ah yacni ka caqiida ahaan isagu ama dhaqan ahaan suluug ahaan inuu diidanaa laakiin fitrada bashari bashariga ah khawaatirta ku soo dhacday inuu ahaa qaarkoodna waxay tilmaamaan lowlaada inay xagga hore taallo oo marka aanu hamiba dhicin oo ay isweydaariyaan sida calaamatu shanqiiti tafsiirkiisa uu rajaxayo ahna tafsiirkii oo abaxayaan ninkii hore ee lugawiga ah uu ku tegey inkastoo masale luga ah oo culamaai luga ay ku muransan yihin ay tahay laakiin wuxuu taxqiiqinayaa shanqiiti raxmatullaahi calayh inaanu dhicinba een intaa wixii ka badan culammada tafsiirka idin akhrida ayay idin weydiin doontaan insha allahu tacaala marka ay tahay wakhtigii uu nebi yuusuf ku jiray waa xiinkaasunbaa lagu tilmaamay waxaa la sheegaa inuu wakhti ah dhowr sanadooda laakiin wax nusuusoo cad oo ku soo arooray ma jiraan laakiin mudduu xidhnaa buu ahaa culamada qaar waxay dhahaan waa toddoba sano qaar waa ka yareeyaan qaar meelaha laakiin qur-aanku iyo axaadiista nebiga ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi midna may tilmaamin taxdiid cad oo intii uu xidhnaaya inta aan arkay wallahu aclam
saaxiibku wuxuu leeyahay ninaan daris nahay baa gabadhu dhalay baa laga soo doonay gabadhii ninkii wuu diiday kadibna gabadhii way xumaatay wuu garaacay askar bay u keento markaasaa la xidhay ninkii isaga ah xaaladdii ninkii waa ku taagan tahay muxuu samayn karaa gabadhiina waa ka xumaatay si uu yaal u garan lahay
maaha oo qof muslimoo dhibaato haysato oo wax laga naxaa waxaad qiyaastaa un adigoo ilmahaagu u noocaa noqdo si aad u warwari lahayd ama wax ku qabsan lahaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa u baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u fudaydiyo oo dhibta ka qaado ilmahana in alle subxaana wa tacaala uu islaaxiyo isagana waxaan faraynaa inuu alla ka cabsado subxaana wa tacaala ilaahay baa dadka quluubtiisu gacanta allay ku jiraa quluubta basharka o dhamme isagaa muqalliba alquluuba inuu alle subxaana wa tacaala si weyn u baryo oo ilaahay kaashado koow ka labaad environmentka hadduu u bedeli karo yacni bii'ada hadduu u bedeli karo inuu bedelo degaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bini aadamka ama faasidiya ama wanaajiya nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii tirmidi waa ku tilmaamay almaru calaa diini khaliili qofku inuu diinta saaxiibkii ku sugan yahay sidaa awgeed haddii uu fasaadu meel kaa qabsado waxa ugu fiican waxaa ka mid ah inaad beddesho bii'adaasi aada ku dhaqantay oo bii'o saalix oo wanaagga kugu gargaari karta inaad tagto ma jira baan filayaa dee nidaam islaamiya dad islaamiya intaad u dhiibto kuu qabanaya adigana sharcigu dee inaad kow kaga siiso ma qabo idan waxaa intaa ka soo hadhaa waxay tahay inaad wanaaggeeda raadiso iyo islaaxeeda ilaahayna waxaan ku weydiinayna alla kuu hagaajiyo asalaamu calaykum
su-aasha saddexaad saa-iilku wuxuu leeyahay nin baa lacag daymiyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii yani dhowr iyo labaatan sano ka hor lacagtu waxay dhannayd buu leeyahay hal milyan oo lacag soomaali ah qiimaheedu markaa wuxuu u dhigmay wuxuu goyn karay guri fillaah lacagtii hadda ayuu doonayaa inuu ii gudo labada kun iyo afartan ma kunkii ma kun mil hal milyan baan ku leeyahay mise qiimaheedii oo guri villa baan ku leeyahay
waa su-aal runtii in badan soo noqnoqota wakhtigan dambe oo deynta ku saabsan waxaan filayaa in majaamicda islaamiga waaweyn ay fatwo ka leeyihiin culamadiinina magaaladay joogtaa waxaan idin odhan lahaa fatwada raajaca sheekhana la kaashada waxba anugu idinka odhan maayo asalaamu calaykum
su-aasha afraad waxay leedahay responsorka ay ka hadlaysaa nin baa leeyahay waxaan galay interview responsor ku saabsan kadibna waxaa laygu kalifay inaan misxafka ku istaago waan ku istaagay buu leeyahay ruuxaas muxuu noqonayaa islaamnimadiisii ama towbad hadduu rabo xaalkiisu see noqonay
waxaa igu maqaalaa su-aashan in masaajidka kalena habeen hore layska weydiinayay sheekhuna uu ka jawaabay ma garanayo markaa su-aasha waxa soo celcelinaya dee habeen horeba laga jawaabay oo aan wax badanimo ka soo wareegin waa midda labaadee waxyaabaa jira diinta qof kastoo muslima uu yaqaano waan fatwo u baahnayn qof kastoo muslim wuu yaqaanaa gaalnimadu inaanay bannaanayn qof kastoo muslim wuu garan karaa ilaahay kalaamkiisa iyo hadalkiisu inaanu u cuntamin in cag la saaro qof kastoo muslim wuu garanayaa waxbaa lagu siinayaa iyo u gaalow inaanu islaamnimo qabin idan masaladani waa iska masaa'ilka ay culamada ku tilmaamaan kaanaha macluumi nadiin bidaruura inay tahy yani wax qof kastoo muslimi u garanayo in ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa lagu tuntaa inaanay wax sharci banaynaya ahayn marka adba waad garanaysaa iyo maxaad aniga iga weydiin yani qof kastoo idinka midi masale culamo u baahan maaha yani wixii culamo u baahan baa la weydiiya qof kastoo idinka midi wuu garanayaa inaanay diin meellaba kaga jirin hadday dhacdo qofku inuu caynkaasiyo sameeyo uu kasu sameeyo caynkaa waxyaabaa lagu gaaloobo ilaahay ha u toobad keeno ha ka soo noqdo gaalnimada wallahu aclam
su-aasha u dambaysa wuxuu leeyahay saa'ilku nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa diinta waxay ku soo celiyeen jihaad buu leh ma laga yaabaa muslimiinta maanta joogaay inay diinta u soo noqdaan ayaga oon jihaadin
jihaadku islaamku ka mid yahay dacwaduna islaamka ka mid salaaduna islaamka ka mid dad iyago dambe muslimiinta a dhibta haysata waxaa ka mid ah islaamka oo dhan way arki kari waayaan dabeetana ninba bar yar unbaa uga muuqato islaam ka mid ah jihaadku mahmaa calaa wasama mahmaa la buunbuuniyo oo nusuus badan oo qur-aan iyo axaadiis ay ku soo aroortay haddana waa jus-un ka mida ajsaada diinta dacwadu mahmaa laga warramo waa jus ka mida ajsaada diinta idan waxba ha kala qaadqaadin inaynu diinteenna marka la helo dad muslimiina oo umma ah oo jira oo jahaatami kara abcan way jahaatami doonaan haddii mid la waayona ka kale la qaban maayo diinta kuma taalo yani haddii wax la waayo inaan wax kale la qabanaynin diinta kuma taalo masalada ah saxaabadu diinta jihaad quray ku faafiyeen iyana waa masale aan jirin saxaabadu waa jihaatameen dacway ugu yeedheen mithaal basiita baan ku siinaya waxay culimmadu yidhaahdaan ilaa iyo sulxu xudaybiya intuu ka dhacayay dadkii islaamay iyo labadii sannadood ee sulxigaasu jiray intii ay islaamtay waxaa badnaabay yidhahdaan labadii sannadood ee sulxigu jiray intii islaamtay u fiirso hadda masaladan yacni sulxu xudaybiya goormuu dhacay waa sanadkii lixaad ee hijiriyada saddex iyo toban sano horeo makaana ku dar waa imisa sagaal iyo toban sannadoodoo weerar iyo rogaal celin laysku hayayo oo dagaalu jiray laba sannadood oo heshiis la qaatay in laysnabadgeliyo oo dadku kala deganaado bal muslimiintu ay sheegaan walidaalika ba culamaai taarikh waxay yidhahdaan wakhtigaasi nin carbeed oo dhulkaa deganaayo caqli uunuu ku jiray oo lala hadlay ma jirin bay yidhahdeen ilaa iyo diinta wuu soo galay idan laba sannadood intay ku islaamiyeen baa waxay ka badatay intii laysdilayey layshayay oo dhan intii soo islaamtay bay ku tilmaamaan idan waxaan uga jeedaa jihaadkuna waa min alislaam dacwana waa min alislaam mid haddii la waayana ka kale in laga tagaa macquul maaha diinta markaasi ha loo dadaalo wallahu aclam
gaartay muxaadaradii sheekha ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka u geliyo kelimaadka inuu ka dhigo هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك